waad mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta laba amaliyo oo istishaadi ah la beegsadeen ciidamo afrikaan ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka beriire ee wilaayada shabeellada hoose saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in camaliyaadkan istishaadiga ah ay allah fadligiis u dhaceen sidii loo qorsheeyey waxaana saraakiisha ciidamada mujaahidiintu ay inoo xaqiijiyeen in camaliyaadkan ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada kufaarta uganda oo si gaar ah camaliyaadkan loola beegsaday sidoo kale walaalka camaliyaadkan waxaay burburiyeen dhowr ka mida gaadiidka gaashaaman ee ay wateen ciidamada kufaarta uganda walaalka camaliyaadkan maanta ka dhacay duleedka deegaanka berire ayaa waxay ku soo beegmayaan xili toddobadii safar dagaalo lagu jebiyey ciidamada saliibiyiinta uganda ay ka dhaceen duleedka degmada afguye ciidamada mujaahidiintu waxay dagaaladaasi kala hortageen duulaan ay ciidamada saliibiyiinta ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka degmada afguye ee wilaayada shabeellada hoose dagaaladaas ayaa bilowday markii ay saliibiyiinta uganda oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ay weerar ku soo qaadeen deegaanka beriire si ay u dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool dagaaladaas ayaa allah fadligiis lagu jebiyey saliibiyiinta waxaana intii uu dagaalku socday cadowga laga dilay ciidan ka badan labaatan askari oo saliibiyiinta uganda ah halka laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga dagaaladaasi looga gubay shan ka mid ah gaadiidka gaashaaman halka lagu qasbay in ay dib ugu cararaan goobihii ay ka soo duuleen sida uu xaqiijiyey taliska ciidamada mujaahidiinta dagaaladaasi waxaa kasii horeeyey camaliyad isishaadi ah oo lagu beegsaday kolonyo isugu jirtay saliibiyiin ugandhaysa iyo maleeshiyada ridada camaliyadaasi oo ka dhacday duleedka degmada afgooye ayaa lagu beegsaday ciidamo huwan ah oo isugu jiray saliibiyiinta uganda iyo maleeshiya murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ashaadaladirir ah ka waday duleedka degmadaasi camaliyadaasi ayaa allah fadligii waxay u dhacday sidii loo qorsheeyey waxaana camaliyadaasi ay dhacday labaatankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri taliska ayaana xaqiijiyey in camaliyadaasi allah fadligiis lagu dilay labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada saliibiyiinta uganda halkaa lagu dhaawacay afartan iyo saddex kale kuwaasoo isugu jiray askar iyo saraakiil dhaawacyada toban ka mid a saliibiyiinta uganda ayaana ahaa kuwo aad u daran sidoo kale waxaa camaliyadaasi ku baktiyey sagaal ka mid a maleeshiyada murtadiinta ee dabadhilifka u ah ee saliibiyiinta sideed kalena waa lagu dhaawacay markaan usoo laabano camaliyaadka maanta ka dhacay duleedka deegaanka berire ee lagu beegsaday saliibiyiinta uganda warar kala duwan ayaa kasoo baxaya wixii faahfaahin ee kasoo kordhana wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa insha allah